أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نرجي بأمجادي يا نصر أجدادي نرجي بأمجادي يا نصر أجدادي نرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe wilaayada bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga ah degmada xudur ee wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bae ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista ka furan deegaanada hoostaga ah magaalada baydhabo ee wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa kulan wadatashi ah la yeeshay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxay noo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa ku dhacay kala firxad iyo kala haad kadib markii ay cabsi iyo argagax ka qaadeen ciidamada mujaahidiinta oo muddooyinkii dambe sii xoojiyey howlgallada ay ku ugaarsanayaan maleeshiyaadka riddada waxay murtadiintu bilaabeen inay isaga cararaan deegaana ay ku sugnaayeen iyadoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhex mara iyaga iyo mujaahidiinta wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in barqanimadii maanta maleeshiyaadka murtadiintu ay isaga carareen deegaanada kale ah gumare iyo xagare oo hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan arrintan ayaa timid kadib markii murtadiintu ay soo wajahday cabsi ku aadan in weeraro ay kala kulmaan ciidamada mujaahidiinta waxyar kadibna waxaa deegaanadaasi si buuxda oo la wareegay ciidamada mujaahidiinta iyagoona ka taagay raayada towxiidka deegaanka gumare wuxuu qiyaastii sagaal kilomitir u jiraa degmada moqokori halka deegaanka xagarana uu isagana laba-iyo toban kilomitir u jira isla degmada moqokori dhanka kale maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanadaas islamarkaana raayada towxiidka ka taagaya goobihii murtadiintu ay ku sugnaayeen waxaa sawiradan lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya deegaanada ay murtadiintu isaga carareen banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen hoyga taliyaha canshuurta ee maamulka riddada ee deegaanka garas baalley wuu ka degan yahay xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho gaariga guddoomiyaha oo xilligii qaraxa guriga dhex yaalla ayaa gubtay gurigiina burbur xooggan ayaa soo gaaray balse murtadka madaxa canshuuraadka ee deegaanka garas baalley si dirqi ah yuu kaga badbaaday qaraxan la doonaya in lagu dilo wuxuu qaraxan ka mid noqonayaa weerarada lagu ugaarsanaya saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ee ka dhacaya gudaha caasimadda ah ee muqdisho aad baad u mahadsantay abu xasaan shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ugu yaraan afar ruux ayaa geeriyootay halka ah toban qofood ay dhaawacmeen kadib markii uu rogmaday gaari noociisu yahay leyla calaawi kaasi oo rakaab ka soo qaaday magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona shilkan uu si gaar ah kaga dhacay duleedka ah degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dadka ah dhintay saddex ka mid ah waxay ahaayeen rag halkaah qofka kalena ay ahayd dumar sidaa ay noo sheegeen ehelada dhibanayaasha dadka dhintay waxaa ka mid ahaa nin oday ah oo sanadkan soo gutay fariidada xajka balse isagoo aan dib ugu soo laaban magaaladiisa ah galhareeri ayay qadarta rabi haleeshay wuxuuna ku dhintay shilkii shalay dhacay nabadoon cabdinuur oo ka mid ah waxgaradka degmada galhareeri ayaa idaacadda andalus ugu waramay khasaaraha ka dhashay shilka isagoona tacsi u diray ehelada dadka dhintay kuwa dhaawacmayna ugu duceeyey caafimaad إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan leenahay gaarigaas masiibaa ku dhacday xamarow ka soo baxay galguduuda u soo socday khaasatan degmada galaareeri amar ilaahay baa ku dhacay waa gaddoomay dad ilaahay ugu tala galay inay dhintaan oo wakhtigoodii dhammaadayna waa ku dhinteen in kalena way dhaawacantay afar qofood oo midu dumar tahay baa ku dhimatay saddexna rag ay tahay dhallinyara ilaa saddex ama afar kalena waa dhaawac sidii naloo sheegay wixii dhammaayna xamraa lagu celiyey musiibadaas waa musiibo weyn alla xaggiyay ka timiday qof loo eebsaa ma jirto gaari kale kuma dhicin waa maqaadir ilaahay waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ummaddaas u naxariisto ehelkeedii ay ka tageenna samir iman allah ka siiyaan leenahay wilaayadaha bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga ah degmada xudur ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan deegaanka mowragaabey oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa muddo ku dhowaad konton sano ah dhibaato fara badan ku hayay biyo burqanayo kuwaasoo ku fatahay qiyaastii dhul dhan boqol mitir waxayna mararka qaar biyaha gaarayeen inay ku fatahaan magaalada saameynna ay ku yeeshaan deegaanka mowragaabey iyo deegaanada ku dhow allaah fadligii juhdi iyo dadaal ay bixisay wilaayada islaamiga ee bakool oo bacdalaahi kaashanaysa odayaasha deegaanka ayaa ugu dambeyn lagu guulaystay in arrintan la xalliyo waxaana meesha isha burqanaysay ah laga sameeyey ceel hoos loo qoday korna loo dhisay wuxuuna ceel ka noqday mid ay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka waxay arrintan noqotay xal midho dhal ah oo laga gaaray biyihii muddada ku dhowaadka kontonka sano dhibaatada ku hayay dadka deegaanka munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka mowragaabey ayaa lagu soo gebagabeeyey dhismaha ceelkan waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool suldaanka guud ee beesha hadame iyo qaar ka mida odayaasha deegaanka waxgaradka deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muddadii ay bilowdeen biyahan iyo marxaladihii lasoo maray iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool
maamulka ma alwalaaye ansarayta yaanka mahanagaana eiiha ilaahihi dartiis yaanka mahanagaana taas nololo nolol unamadimareedii an dhabgamniyaa naniinsuubii biyuhun dhabshoon maliha bilaawday afartan iyo afar sana dhowr dhatiluk roog biyoodkii anka koofariyaan un yaha bilaawdi biyo marna guraayen dada dhaafayen marna hooba hili roobeednaqata aragday ee ee adowsho iyoonay biyun habatacaayen madisaas hete ummad badanga iska deeshi ani walku gobatoo aragday walku gobatoo ilaa marshi aabiyo hallan hela mad badan iska day warka guulaysid waay siwel wal eray siwel wal eray guulalan waay ilaahay mahadde mahadde lamaad haraakadaasu leh dadki walaahanin qalgaali malaag leh aragday mas-uul leh amiirin leh yaa ka maxsan horta biyo dhabgigan yahay dad ii duunya ban yahay hili roobareed koo bildeer iyaalka ba qaadayn biyo iyaalka baa anti qaadan awlaadi ha ku ilaaliya yaa dheerahay ilaahay mahad ilaahay mahadaas leh kusoka maamulka iyo wali mahadaaslaha malaaga ilaahay wiinayd abaalsho ilaahay gude suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka mowragaabey
runtii howlatan waliba howl eedi eed deegaanka muhiimanka ahayti se odayaalka buku dhawaajyaayen afartan iyo dhowr sana iyo biyoogan dhabaatyo teegnayti hata ilaahay subxaana wa tacaala may dadka guuleeyey ini biyoogini lihira ini eel biyoojay nadiif eegna la hela yo ilaahay subxaana wa tacaala dadka guuleey may bwaaha taas niim ilaahay dasiiyu reer moorgaabey maybu aha runtii tan nicmo ilaahay nicmada ilaahay dasi hoobiliinka shukri nelaka kufri dhabalakulakulame maana nicmadan nicmo ilaahay subxaana wa tacaala dasiyu reer moorgaabey haddiun enin nicmadan inuunka shukrin aanan inku baahanyi ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona faah-faahin ka bixiya saameynta biyahan ay deegaanka ku yeesheen iyo ugu dambeyntii xalka laga gaaray meelahadun hadda roogna may waxaa deegaanka moorgaabey oo ka tirsan degmada xudur hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ka imtixaami biyo oo dhulkaha kuburqudaw oo haddaa raga haytaan dhulku sun wiin taqriiban boqol mitir iskuweer anka yarayna iyo marka biyika fadhaadan ceelashii biyo laku caba jarin hanga hayan oo ilaa li'aala geedo igu wiinaayeen waa tan hadda marka geedahaas weyn may wahaan berdigiu enjegi biyogaasa ka fadhaadi muddo hadda hal sin hadda ka hore yaa wilaayad intayn dhenne ankoyti odayaalka waxgaradka deegaanka iyo suldaanka beella yaa isla soconi koley inta koyni may wahaan qaabkii iyo dhibaatada deegaanka ku jarta yaa isku wareysadaani ilaahay baan kama hadsana koley uun may hasla dhadhawaynay bal in xal la raadiyo halkii usugahaya laka moqnaay marka markii odayaalkii iyo wallafa falanqeeyay saalawaala may hal ala aray mahanin bahay ilaahayna waafajiya ilaahay baan kamaadsana awoodan i kartadagna makala koynaa warnimo may laray meelun biyoha ku burqudahayaan ila eh ilaas eel halka waalo mar kole insha allahu tacaala ra'yigaasa la qaadadi kan isan hadda arag haytaan sidyalla waali ilaahay baan kama hadsana ceel iyo gobolkii laku suubii tan hadda laku dhaansadahayo iyaalkii iyo awlaadi iyo bilaantii kulli ka ku dhaansadahayan jazaakum allahu khayran markaa barnaamijka usugahay waa may ka halnay heen wanaaga islaamka yaa ka halnay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waddo dadaalla ay wax ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayso waxayna wilaayada muddooyinkii ugu dambeysay waday waxqabad kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada taasoo durbadiiba laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad umahadsantaa abu xasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda mid ka mid ah madaarista ka furan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey hanaqaadka waxbarasho ee ka hirgelay wilaayaadka islaamigaah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa door weyn ka qaatay horumarka iyo barwaaqada ay ku naaloonayso bulshadeenna taasoo allaha fadligii soo saartay jiil ku barbaaray kitaabka iyo sunnaha islamarkaana leh han iyo hiigsi dheer si uu ummadda muslimka ugu soo celiyo sharafkeedii iyo madjigii ay ku naaloon jirtay wakhti ay ahayd mid ka talisa bari ilaa galbeed maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo u xil saaran mas-uuliyaddaasi ayaa juhdi iyo dadaal badan geliyey sidii uu u soo saari lahaa jiil haya dubta toosan keliyana ay mas-uuliyaddiisa ahayn waxbarista ee sidoo kale u dhabar adeegay tarbiyeenta ubadka soo koraya ololahaasi ayaa gaaray mii iyo magaalo isaga oo dhex jibaaxay caqabado badan tuulooyinka foofogna ka hirgeliyey goobo waxbarasho oo taya sare leh waxaan tartan oo musaabaqo u qaban doonaa ardada dhigata madrasatulxikma halkan oo ah deegaanka madiinatul khayr ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan ku gaaray socdaal shaqo halkaas oo ay ka socoto olole waxbarasho maadaama deegaanku uu hoostago magaalada baydhabo laga maarmaanna ay tahay in jiilka ummadda laga badbaadiyo afkaarta sumaysan iyo waxbarashada qariban ee laga soo minguuriya cadowga mas-uuliyiinta maktabkan ayaa si qoto dheer u kormeeray kooxaha waxbarashada iyaga oo warbixino ka dhegaystay macallimiinta loo xil saaray mid ka mid a goobahaas waxbarasho oo ah madarasada hoose dhexe ee alxigma oo ay wax ku bartaan boqolaal arday lama qofa shal darsada marka baktinasiib su-aalo majmuucadinka horeyto su-aalo ka bilaabo doona silan erna yacni majmuucada salka bilaab ta salka bilaab marka lama qof fashal dirsaa waxay ahayd duhur aan goobjoog u ahayn dadaal waxbarasho oo ka muuqday ardayda madarasadan waxaana loo qabtay tartan dhexdooda ah oo ay ku soo bandhigeen heerkooda waxbarasho may su-aalo koowaad nasiiban weelatay majmuucatu abuubakar sidiiq oo ah majmuucada kuriita su-aalanka horeyd may nagda doonto waa maadatu tawxiid limaada khalaqa allaahu alinsaana waljinna may barajeeyay insan fahanteen jawaabtiya sheegna doontaan تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة
anuu magacayay farxaan mustafa maxamed ku tirsana majmuucada abubakar sidiiq la tartamo majmuucatu asmaa binta abibakar madrasata alxigma madiinat alkhayr jawaabta su-aaliya hadeena siday mabwa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bishaya wadaliil umaa khalaqtu ljina walisa ilaa liyacbuduun su-aale la weydiiyey majmuucatu abubakar sidiiq oo ah majmuucada quriyto mayba haytay maada maada khalaq allahu linsaana waljinna mayban ku jawaabanaa si sax eh mayna helana lama buunda su-aalo lamaad waa isla maadada tawxiidka mayna iskula majmuucatu asmaa binta abibakar ayo dhagaayin safeela furaahe maada yactaqidu ahlu jaahiliyati fi aalihatihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير اسمي نفيسة كعب إبراهيم أنا ترتم مجموعة أسماء بنت أبي بكر وترتم مجموعة أب- أبي بكر الصديق أو كدرس عندك مدى كنور في مدينة الخير جابت دنس كدن أن آلهتهم تتساءل عند الله su-aashii la weydiiyey majmuucatu asmaa binta abibakar oo ahayd su-aal tawxiid ah may baan ka jawaabanaa si sax ah mayna helanaa lama boonda allahu akbar allahu akbar waayahay su-aalo kale mee iskule majmuucatu abubakar sadiiq may baan dhiyaasa sitan maa asaasu diin haye تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير بسم الله اسمي فرحان مصطفى محمد كترسنا مجموعة أبي بكر لترت معي مجموعة أسماء بنت أبي بكر سؤال جوابتها هذين سدي الإيمان بالله عز وجل may baan ku jawaabanaa si khalad ahayn
gebagabadii guddiga kormeerka ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaarana u jeediyey ardayda madarasada isaga oo goobta ku soo bandhigay natiijada tartankii loo qabtay ee lagu qiimeynayay aqoontooda jazaakumulla kheer maanta waxaa waaye waa idin soo booqannay musaabaqa yaraan galnay hadafkan wuxuu ahaa in la ogaado qof kasta iyo musdabihiisa iyo dadaalka la bixinaaya iyo juhdiga insha allahu tacaala waxaa lagu tartamay juqraafi culuum xisaab maadooyin kala duwan insha allahu tacaala waa mahadsantihiin idink idinkana waa mahadsantihiin marka waxaan rabnaa inaan gabdhahana jaa-iso siino wiilashana jaa-iso siino allahu akbar waxaa soo socda musaabaqo ballaaran oo qabsan doona insha allahu tacaala oo aad iyo aad u weyn oo laamig la isgeyni doono jaa-is fiican oo lagu qaadan doono wilaayada islaamigaha ee baay ayaa iyada oo kaashanaysa makaatiibta tarbiyada iyo dacwada doorweyn ka qaadatay sidii ummadda looga dhex saari lahaa jahliga una noqon lahayd bulshadu kuwa dugaalsada nuurka cilmiga taasoo ay ku gaari karaan guul aakhiro iyo mid adduunyo dadaalkaas oo allaha fadligii in badan midho dhalay welina hiigsanaya hadaf fog hayaankiisana uu ku soo biyo shuban doono ummad waxbaratay asaageedana waxbarta mahadsanid abwayman ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa kulan wadatashi hadla yeeshay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan casaam carafaad ayaa inoo eegaya warbixintaasi kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan la qaatay waxgaradka jifada ilaabo oo ka tirsan beesha baadicadde waxa uu kulankan ka dhacay deegaanka dabayoodle oo ah deegaan hoostaga degmada boqa qable kulankan ayaa laisku xog wadaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxauna maamulka islaamiga degmada boqaqble uu waxgaradka deegaanka ku wareejiyey lacago loogu talagalay in lagu dayactiro ceelka biyaha deegaanka qaar ka mid a waxgaradka bulshada deegaanka dabayoodle oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ka mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada boqaqable booqoshada ay ugu yimaadeen deegaanka iyo gurmadka lacageed ay ku wareejiyeen waxaan ku hadlaa cod maxay aheyday dabayoodlo odayaasha oday ka mid aan ahay dabayoodlo Ee, waxaana soo booqday walaayada buqa qablo walaayo waxay noo keentay waxa aad maxay aheyday u ballaaran xagga maxay aheyday waxbarashada Ee, waxaa nagala weydiiyey si aan ku nahay waxaan ka jawaabnay inaan u baahannahay laajli eh, maslaxa mar kastaba inaan diin u baahannahay dabadeed duruufaha xagga caalka xaggiisa walaayada wax bay nagala qabatay Eh, duruufaheeda wax badanay bay- wax badan bay yiileen waxqabadkeeda annagana aan maxay aheeday dhex soconnay waa kuma haysatay walaayada maanta naga soo saaciday xagga maxay aheeday eh, aan annaga tabartiina haysay naga kaalmaysay dad deegaankan oo muddo badan ay ka qasneeday waxayna ugu dhawaato ugu jireen biilaan oo iska hadlaaba ciilkii ay ku noolaayeen ay biyaha ka dhaansanayeen waa walaayada maanta waxaa inoogu timiday gurmud degdeg ah si ay wax uga qabato in ay ummadaas baahan ay u socdi siiso oo dhibaataysan ama cagoolaha ahda ama waxaa lahaadee ay biyo siiso ilaaha mahad iskale waa gurmatay waa noo timiday waxbay ka qabatay waa noo samaysay ummaddii saacaddan laga bilaabo in ay biyaha lagu harqiyo saasay ugu tala gashay waana mahadsan yihiin Ee, walaayada wax badan ay ku dhex jirtay annagana dad wilaahi ku roon yahay mar kastaba walaayada war waxaan noola qabtaan lahayn waa codsanaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayada aada iyo aad waxbay mar hore iyo mar dambe noo qabatay beri kelixa ma aha ugu dambeyn hadda ceelka dabayoodlo aan beriga ku sugannahay ilaahay uu nagu kulmiyey waxaan rajaynaynaa inuu ceelka maanta wixii ka dambeeya uu noo kaca wixii naga dhinnaay oo ceelka ugu fadhiyeyni kaalmo ayay ka qaadatay gu- walaa islaamka walaayada waxay lagu soo kordhisay waxbarasho ma leeyahay tuulada ee, xaaladda laga nool yahay ka warrama ee, dadka dhirta jara warnaga siiya intii oo dhan waa ka warranay dhirta ninka jaraayo gacanbiraan ku qabanaynayd ninkii lagu helo hadhow dabalin dabageli kara ama ka ergey kara ma jirto midda waxbarashada eh, waxbaan ka qabanay waxaan leeyahay walaayadii degmada ee, buqca qablo iyo beesha baadacadda beel laf ka mid ah ayaa waxay isugu timiday qariyada dabayoodlo ayada oo ka wada hadlayso ama ka wada manaashaqoonayso culeysyada ceelka ka dhacay ama deegaanka ee, yacni dhirta xaalufinta ka dhacday maadaama ay yacni culeysyadaas ay yimideen waa laga wada hadlay wayna dhammaysteen wayna gabagabaysteen waxayna ku gabagabaysteen in culeysyadii ceelka ee ay yacni wixii dhinnaay walaayada ay la wareegtay ay ballan qaaday maantana xerigga laga jaray kuna wareejisay wixii ay haysay afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda islaamiga hiiraan namadaan cali maxamed cismaan cabo caaisha oo qayb ka ah wafdiga deegaanka dabayoodle booqday ayaa boogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga degmada buqa qable iyo waxgaradka deegaanka waxaa ka dhacay runtii kulan ay kulmeen beesha baadicadde laf ka mid ahoo layidhaha beesha ilaabe iyo walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan faraca ee buqa qable insha allahu tacaala si fiican ayaa la isu afgartay walaayadu ayada ayaa maaragtay mas-uul ka ah dalka waa dowladda islaamka ee maanta ka talinaysa dalka inay dadka shacabka ama tuulooyinka ay ka warhayaanne waa shay muhiima oo waajib ku ah insha allahu tacaala qodobadan ka wada hadalnayne waa isu afgarannay sida ceelka biyaha oo la dayactiraayo ceel ummaddu ay u baahan tahay waayo waa ceel weyn oo riig ah waa sha- insha allahu tacaala walaayaduna aad iyo aad ayay u garab qabatay dadkaas maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa kulamo joogta la qaata bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada kulankaas oo isku xog wareystaan maamulka iyo bulshada mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu